waa laanta afka soomaaliga v o a si tooso idinka imaaneysa magaalada washington taliyaasha ciidamada aamusan ee gobolka hiiraan ayaa sheegay inay baarayaan toogasho shalay ka dhacday duleedka deegaanka halgan oo ku dhow magaalada buuloberde ee gobolka hiiraan ay ku dhinteen lix qof shan qof lix kalena ay ku dhawaameen dadka deegaanka ayaa dilkaasi ku eedeeyey ciidamada etoobiya mid ka mida dadkii ka badbaaday toogashadaasi ayaa u waramay idaacadda v o a warbixintan waxaa magaalada balweyne nooga soo diray waryahayga xuseen xasan dhaqane taliyaha ciidamada amisom qaybta afaraad ee gobolada hiiraan iyo galgaduud kornel cabdiraxmaan cabdi dhimbil warbaahinta kula hadlay xarunta amisom ee beledweyne ayaa waxa uu sheegay in ay guddi u saareen dhacdadii shalay dadka shacabka ah lagu dilay agaarka halgan iyadoo falkaana lagu eedeeyey ciidamada amisom shalay inuu incident weyn ka dhacay halgan oo ah baabuur soo gelayey oo rasaas lagu furay dad ku dhinteen arrinta horkaan waraystay inay jirto waa la ii rumeeyey siday u dhacdayna waa lagu jiraa soo caddeeyaan ka idhi siday arrintaasi ku dhacday baabuurku meel control ah iyuu joogsan waayey bay iga yidhahdeen waa wixii cadse waa la keeni doonaa holkan wixii de cad soo caddeeno holkaaba talaaba laga qaaday inay dembi tahay iyo inay de wax caadiya tahay de inay la shaqeeyaan dadkan ay ka sugeyneen dhulka u xoreeyaan wixii falacana de usii sheegaan war halkaa waxbaa jira iska eega taabaan faraga ciidanka shicibka soomaaliyeed dadkii shacabka ahaa intii ku dhaawacantay rasaastii lagu furay gaarigii ku socday halgan ayaa waxaa la dhigay cisbitaalka beledweyne mid ka mid ah dadkii ka badbaaday ayaa v o a u warantay suur waawi macoobaa lay dhahaa beledweynean ka baxnay waxaan u soconay aabahey oo meesha ku geeriyooday baabuurkaan saarnaynsaa usii socnay xabadeen nagu soo rideen xabadeen nagu soo rideen baabuurkaan diidinay xabad waxaa nalagu soo riday markaan dhagaxa xoogaa kasii hoobanay inay nagu soo dudeen dhagaxa waxa u jira xoogaa dhowr kilomitr oo tuulada u jira xabadihii markay nagu soo rugfeen baabuurka waa ka degan gacmahan kor u taagan gacmahan kor u taagan waa nagu soo dudeen waana qumiyeen baabuurkay naga wadeen muddo hal saac camal ayna sii nagula siinaayeen meel bacaadiyna geeyeen bambay goosteen waa nagu soo tuureen haddana waa goosteen waa nagu soo tuureen waa nagu dhici weysay markaas qoraygii le nala kor imaadeenba waa iskale kaan kor dhaceen marka dadka waxaan noolna wax meyd camal ay uga tageen waxa saxaan hadda meesha ay ugu sameynayeen ma jiraan ciidanka kolley waa etoobiyaan yihiin oo malayna af etoobiyaana ku hadlaayeen al-shabaabna waa dhahayeen waxooga af soomaaligood al-shabaabaan ka dareemay marka sidaasay meesha noogu galeen marka wax su-aalaha ma idiin weydiiyeen ka hor inta aanan rasaasta laydinku furin maya waxba nama weydiin anaga gacnaha u taagnay waa laa ilaha illa islaam baa nahay waxba gacnaha u taagnay wax ayna weydiiyeen ma jiraan waa iska kaan qumiyeen kadib wadada wadda la mari kara mee oo markii hore la mari jira mase idinkaa bilow u ahaa maya hortaayin oo baabuur taxsida u jeeday oo maray oo subaxnimadii hore oo maray waa la mari jiray adiga maxaa ku gaaray aniga culeyska iyo dadkii kor fuulay bis xanuun saas ay ahaa moogiye hadda xabadoo dhaawac ima gaarin shan qofoodaa naf waayse lix qofoodna dhaawac shan ratadoba ragay ahaayeen kuwa dhaawacan intana waxay ahaayeen saddex naagahoo dhaawace iyo saddex rage agaasimaha isbitaalka beledweyne axmed maxamed khaliif ayaa waxa uu sheegay in dadka dhaawaca ah ay ku jiraan dad xaaladooda aanan waxba looga qaban karin beledweyne
waxaa run ahaantii isbitaalkan weyn ayaa xalay waxaana la soo gaarsiiyey abaarihii tobankii habeennimo dad dhaawacyo qabo oo ilaa afar ruuxa afartaasi waxay iskugu jireen saddex haween ah oo mid ay uur leedahay iyo hal wiil runtii wiilka waxaa xabad ay kaga dhacdaa madaxa qaybta dambe isagoo kooma ku jiro on waxba kala garanayn xaaladiisana ay aad serious u tahay iyo gabar uur leh oo iyadana lugta dhan ay burburtay dhammaan ay burburtay oo aad iyo aad maaragtay u baaba'day lugta taasoo u baahan dhakhtar ortobediga oo aan meesha wax uga qaban karin sidaas darteed waxaweye dadkaasi xaalad adag ayay maaragtay la soo kulmeen gabadha lafteeda waxay qaaday shoog ayay lafteeda maadaama dadkii horteeda lagu laay waxay ku jirtaa lafteeda kooma ayay ku jirtaa waxna kale ma garanayso waxaa kaloo jiro laba ruux oo laga soo tegey oo dhaawacooda laga soo tego weli aana la soo gaarsiinin waa dhacdadii ugu horreysay oo ay waxyeelo ka soo gaarto dad shacab ah tan iyo markii uu bilowday howlgalka ka socda inta u dhexaysa magaalada beledweyne iyo degmada buulaburte xuseen xasan dhaqane v o a beledweyne